bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfeedha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacaddu warsan siin haytaa madaxweynaha dowladda soomaaliya oo geeka deeri magaalada jowhar islamarkaana safuuri shir ka maamulun sameeyowga gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe madaxweynaha soomaaliya waybawiso ku hadalay doorashada soomaaliya sanadkan labada kuntumiyleta wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo wafdi dhakhaatira iyo kormeeran isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo siyaasiyiinta ka nool magaalada baydhabo iyo hadhawaayeen shirkii igad ee muqdisho la ka gebagabeeye guddiga doorashooyinka oo sheegan intiyo ku horseedayeen musuq maasuqida lan adeegsada doora doorashooyinka faahfaahiniyo weybaha ku baahaytee dagaal kudhii deegaanka muuri ee gobolka shabeellada hoose ciidamada etoobiya oo isugubeen degmada monkokori ee gobolka hiiraanga ganacsigii degmada afgooye oo geekareedan furmi kureed markii jidkaiska hira muqdisho afgooye hirinaytay muddooyinkanga akhbaaraadka banaanka dhaguunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsansiin haytoyba ku mid ahaa u n h c r i kenya oo laka dhaliili hanaanka reedagnago kooqxootiga dhadhaaba in weliba hillary clinton iyo donald trump oo hasaareen warbixin ku saabsan caafimaadshoo
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayle dhugunsidayaal markale hamiinnamo khamiisow jamaanaha galahayda taarigdan iyo ka eedanta tuma ishanta bilo sagaala sanadka lamada kun tumilitahana sooy bahayeena qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhowaada joogay oo fisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo waybaosigiye ka deeray magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe meelaaso uusa ka furay shirka maamulun sameeyowka gobolada hiiraan ee shabeellada dhexe oo muddooyinkan hakadka jarya saacado ku horya qadka taleefoonka kala xiriiray cabdulaahi xambani sheekh oo ka sugan jowhar way banaan walkuweydiyey imaatinka madaxweynaha soomaaliya wafdishay ee furitaanka shirka maamul sameeya hiiraan shabeellada dhexe aad baad umahadsan tahay shuguli wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saacadihii aan kusoo gudubnay soo gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa socdaalkiisa waxaa ku weheliyo wakiilka urur goboleedka igad arrimaha soomaaliya ku qaabsasan maxamed cabdi afey afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daawud aweys wasiirka arrimaha gudaha iyo dhowr markaasi wasiiro oo ka socda dowladda soomaaliya waxaa hadda loo gelbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saacado ayaan kasoo gudubnay howlka weyn ee degmada jowhar ama guriga gobolka madaxtooyada halkaasoo markaasi uu kula kulmayo ama kulamo uu kula kala qaadanayo mas-uuliyiinta maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo waxgaradka hadda waxaa socoto munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kasoo qaybgalay ugaasiyada waxgaradka siyaasiyiinta gobolka labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ku dhawaad halkaas uu ku jiray shirka maalsameynta hiiraan iyo shabeellada dhexe ugaasada ayaa oo hadal ka jeediyey qaarna ay dhiman yihiin waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in maamul loo wada dan yahay la wada dhiso hiiraan iyo shabeellada dhexe madaxweynaha ay ka dul sugayaan in sida u dhaqsiyaa badan ku dardargeliyo shirka maalsameynta hiiraan iyo shabeellada dhexe waa kas ku jiray ku dhawaad sagaal bilood waxaana sidoo kale ay sheegeen in madaxweynaha isagun usoo dhaweynayaan iyo wafdigiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo goobta ku sugan waxa uu sheegay in markaasi uu aada ugu faraxsan yahay madaxweynta waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowar oo halka shirka uu ka furmidaba ah waxaa loo diidayay wadooyin qaar inay dadka isticmaalaan xataa dhowr wado ayaa kamid ah oo ciidanka booliska soomaaliyeed oo leelinka waxa ugu jiro sidii amniga lagu sugi lahayn waxaa lagu soo daadiyey wadooyinka gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada jowar halkaasoo ay ka celinayeen dadka iyo gawaarida wadooyin qaar dadka waaba loo diidayay gabaaridana iskama daaq wadooyin qaarna dadka ayaa loo ogolaa
madaxweynuhu meeqa beri ee laleeyahay in jowhar joogayo
waa mahadsan tahay runtii ilaa iyo haatan lama ogo halka ilaa xaalaha ay ku sugnaan doonaan wafdigan laakiin waxaa doonayaa in kulamo ay la qaataan mas-uuliyiinta gobolka sidii loo dakargila shirka muslimiinta hirar iyo shabeellada dhexe oo dadka jiray lana filayo sida wararkuba ay sheegaya maalinta sida nagu fur magaalada jawaar eedan mahadsanta cabdulaahi dhinaga kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxmuud ewey baa uusu ku hadalay doorashada soomaali sanadkan faahfaahintan maasib cali lowle iyo muqdishoa ku dare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warbaahinta u sheegay in shirka madasha wadatashiga qaran aanu ahayn midkii ugu dambeeyey laakiin ay jiri doonaan kulamo dambe oo yeelan doonaan madasha wadatashiga qaran madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka go'an tahay in doorashada ay ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay kalsooni ku qabaan dowladda dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in wax walba ay ku dhici doonaan sidii loogu talagalay sidaa darteedna dowladda ay ku dadaali doonto inay sugto ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka in ay soo xulaan dad waxtar u leh bulshada soomaaliyeed islamarkaasna wadaniyiin ah soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ah ay u wada fadhiyeen sidii hore loogu sii mari lahaa amuuraha siyaasadda ee dalka iyo amniga iyo wax walba oo qadyada sidii dhaqanka u ahayday wadatashi iyo maxaanku idhahda dooda dhaadheer kadib kommunikeega muxuu ahaay afhayeenku uu akhriyey ayaa madashu isku soo raacday hawshuna muxuu ahaay sidaas ayay ku soconaysaa madashu marar badan waxaa la yidhaha waa shirki ugu dambeeyo madasha iyo waxa iyo sidaa ma ahan madashaana waa jiraysaa ilaa howlahaas xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arrin lo u baahan tahay madashu inay iska aragtana madashu waa isku imaan doontaa meel allaali meesha markaa ay isla garato u fudud ayayna isugu imaan doontaa sidii horay bacaadada waaheeda dalka gudihiisa ah dadaaladii markaa sidaas u socdaan waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed iyo meesha caalamka intaba inaan u caddayno madasha waxaa ka go-an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan laba kun iyo lix iyo toban in ay wakhtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin maalinna aan lagu darin
ugu dambayntiina xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaan la siyaasadayn doonin hannaanka doorashooyinka soomaaliya isla mar ahaantaana guddiga doorashooyinka ay yihiin guddi ka madax bannaan siyaasadda dalka maasim cali hilowle warsan redio muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya wafdu dhakhaatiir oo uu soorkacaya waybayo kormeereen isbitaalka gobolka baaya faahfaahintan aadan xasan cusmaan aadan gees iyo ninhaaya generatorro oonay tahow si joogta aan shaqeeyano mar walba isbitaalka socdantan weelda runtii geerka farxada ningata waana ma nagada doonto madaninka horeegtay una qoyna booqashadu may nagada doonto booqasho oo hana nagadaasan agaasimaha cisbitaalka cabdifitaax maxamed ibraahim xaansho gaabow ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay booqashada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo uu ku soo gaaray cisbitaalka gobolka baay farxad weyn bay ii tahay anigoo ku hadlayo magaca agaasimaha isbitaalka iyo maamulka iyo magaca shaqaalaha isbitaalka booqashada iyaga ay noogu yimaadeen waan ku faraxsannahay waxay noogu yimaadeen ulajeedkooda waxay tahay inay ogaadaan baahida isbitaalka ay ka jirto iyo in ay soo booqdaan bukaanada isbitaalka jiifa waxayna indhahooda ku soo arkeen wax allaal wixii isbitaalka markaasi baahi ah ee ka jirto iyo bukaanadii oo dhan ayay soo wada arkeen waana ku faraxsannahay mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay booqashada mar walba insaan in noo soo booqda ayaan ku farxaynaa dadweynaha ee gobolkana aad iyo aad ay ku faraxsan yihiin shaqaalahana in badan ayay soo dhoweynayaan cisbitaalka ayaa cisbitaalka guud ee gobolka baay iyadoona lagu dabiibayo bukaano laga kala keenay gobollada baay bakool iyo gedow iyadoona haatan shaqada cisbitaalka ay tahay mid habsami ku socota
siyaasiyiinta ka nool magaalada baydhabo iyo waybayo subiin handhawaayana shirkii igad ee muqdisho laaka gebagabeeye faysallaahi xuseen iyo ninhayo qodobkanga
hana ku mida siyaasiyiinta ka nool magaalada baydhabo ee runto gobolka baaya welibayo hordhawaayena shirki igaad oo shaliilaa ka gabagabay magaalada muqdisho walyaabaysa kubay walini ontaasiyo ka daranantisi faydladhandhisa maamulladaasood waanu hana ku mida oo la hadla reediyo warsan labada maalmood waxaa ka socday xamar shirkii dowladaha toddobada oo iga madaxweyneyaasha kasoo qaybgalay intii ka maqnayd oo wakiiladooda yimidba horta waan u mahadcelinayaa waa sharaf bay inoo tahay soddon sano ka hor waddanka soomaaliya inay horta dowlad ka jirto in kale dhaqdhaqaaqeeda maanta sanadkaana la ogaaday waana ku mahadsan yihiin dowladaha waa noo hiiliyeenaan odhan karaa waa hiilo dowladaha africa mise igad waa inoo hiiliyeen soomaaliya waad u hiiliseen waxaan ilaahayna ka baryayaa in idinkana sidaas idinku hiiliyo communikega ay soo saareenna aniga aada iyo aadan ugu faraxsanahay meel aan ka dhaliilahay ma jirto sida in ganacsigan isu furo kenya iyo soomaaliya in dhibaatooyinka oo badnaa oo dayaaradooyinka marka halkaan laga raaco ay wajeer ay dadka lagu dhibi jireen in laxoogaa la fududeeyana waa ku faraxsanahay iyo waxyaabihii kale oo madaxda isku raacday midda iigu daran waxaan ummadda u sheegayaa mise dowladda federaalka aan u sheegayaa maamul dhisidda mise dowladda la dhisi doono hadda soo socoto aad in loogu feejignaado aad iyo aad in loo dareemo in ay ummad aad wakiil aad ka tihiin ummad lix iyo labaatan sano dowlad la-aan ahayd oo generationka oo markaas dhashay mise markaas toban jirka ahaa maanta soddon iyo lix jir mise afartan jir ah oo dhibaataysan inaad ka naxdaan ayaan horta ilaahay idinku dhaariye ummaddaas shacabkan soomaaliya ha loo naxo tanaasulna ha laisu sameeyo madaxweyneyaasha gobolada iyo madaxweynaha federaalka waxaan ka codsanayaa kun jeer ka codsanaynaa in ay ay ay tanaasul isu sameeyaan ummadaana loo naxariisto shirka shalay ku dhiyaay hamar eedeedaan ka faraxsanna sababtoo wal ama dhowhaneyn marnu igad ama keniska kooysa gada boyti soomaali ama dheer ahayte inis kooyo kushoobaa bastahan argaana taadna taasaa ka dhammaatay tan kale shirka shalay xamarku dhii oo urur goboleedka igaad io ka shireen dowladda haquqeybka dowladaha madaxweyneyaal iyo wakiiladoodii ha ku qeyb galeen eed yeedanka mahadnaqeed maymaylahay ummadda soomaaliyeed anxeydeen sidii laysunkufadaay afarkaagnimada hayti waajib iyo xakumateen ummadda soomaaliyeedna may ilaahayn ku rajaynaa horumar iyo baraare iyo dun iyo diyo iyo caafimaad iyo nabad iyo dowladnimo iyo kadeeraan aqdalkun ha ku weeri siyaasiyiinta magaalada baydhabo ee weliba uuse ha keeday hilo shalay shiraanka gabagabooy muqdisho madaxda igaada ciidamada itoobiya way bayogeekaas ugu baxeen degmada mokokori ee gobolka hiiraanga faahfaahintan cali cusmaan cali kaska iyo beledweynaha ku dari
ciidamada etoobiya ee ka tirsan howlgalka midowda africa amison ayaa saaka barqadii hore isaga baxay degmada noqokori ee gobolka hiiraan halkaasoo muddo sanad ah ka badan ay saldhig ku lahayeen sida ay dadka deegaanka noqokori u sheegeen radio warson dadka deegaanka ayaa sheegay in ay saaka waa berigii hore arkeen gawaarida gaadiidka gaashaamana ciidamada amison kuwaasoo isaga baxaya degmada noqokori iyagoona kusii jeeda dhinaca degmada maxaas gudoomiyaha degmada noqokori xasan barra makaraaq oo la hadlay xafiis wareedka radio warson ee beledweyne ayaa xaqiijiyey in ciidamada amison ay isaga baxeen degmada noqokori waxaana hadda ku sugan degmada noqokori ciidamada dowladda soomaaliya noqokori ciidamada etoobiya waxay ka baxeen wax ka eeda dadku sababta oo haynimo xalada marka annaguna ugaogeynin ama aan la soconnay maahayn ay baxayaan ayaan ogaanay annada amarayna lasoo siiyey
hadda lama oga sababta dhabta ee ka dambaysa ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee degmada noqokoriya oo gobolka hiiraan cali cismaan radio warsan beledweyne
faahfaahinihii wayba lagu helahayee dagaalku dhii deegaan laka magacaabo muuri oo ku tirsan ee gobolka shabeellada hoose faahfaahintan cabdulaahi nuur adan jiceelow iyo ninghaya
wararka laku helow deegaanka lakamaga dhawow muuri oo dhowr kilomitir injarta deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba la sheegaha in meelaasa iyo xalay kuwada dagaalameen ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba dagaalyahaano ku tirsan al-shabaab wararkiiya weliba ayay sheegaan in al-shabaab iyo saacado kooban deegaankaasi oo lagu reegeen inkastoo ciidanka dowladda iyo diban lagu wareegeen deegaankaas guddoomiye ku-xigeenka dhinaga arrimaha bulshada ee maamulka gobolka shabeellaha hoose cumar maxamuud cilmi carabey oo warbaahinta la hadalaya weliba uu sheegay in ciidanka dowladda iyo dib-iyoon qabsadeen deegaankaas usocosaas oo kale sheegay in walkhasaaree iyo hankudeerna dagaalkii xalay dhammaray ciidanka dowladda iyo al-shabaab waxaa qolada meesha nimanku waa tageen markii walba nabad nabad jahay ama kasoo galeen meesha dagaala ka dhacay ciidankii de meesha deganaayay dagaali laba konton uga baxeen iyaga iyaga guryo xubno dibay ku deeyeen guryo oo adiga saddex guri xamal meel imaan qaban adiga oo midna gubtay oo bus beelay midna isaga dib dheexa uu dib si fiican u qabsaday adiga guryaha dibay ku deeyeen ilaa laba guri xamal waa gubatay laga sheegay wax kalena laga dibka laga dhinsay ciidamada dib ugu soo laabtay meesha waxaa ku sugan ciidanka hore ugu sugnaa ku sugan wax khasaara ah hadda dhimasho iyo dhaawac midna aan jirna la sheegay guryahaas oon la gooy maahan dadkuna xabadda horumar ay bilaabatay dadkuna shacabka maanta wax ay ka kala farxadeen meesha marka marka kuwii meesha ciidanka ma deganayna dagaal badan marka hore ma aysan i sheegeen markay arkeen dhinaca birir xaggeed waa looga yihin dhinaca dexdana magaliyiin la dheheen gadaal uga baxnay sabaxdana soo arbasadeen laba konton iyo ciidamo kale ugu yimaadeen dib ugu soo laabtay hadda ciidamada waxaa kusugan ninkaan ku sugnaayo oo aa kusugan al-shabaab yaa marar badan weliba iyo gobolka shabeellaha hoose dagaal iyo kala galeena ciidanka dowladda iyo weliba ahaan koonfur galbeed inkastoo weli shabaab qayb ku mid ah gobolkaas iyo galanta ka haayaan dhinaga kalena way baagee ka reedan furmay ganacsigii degmada afgooye kureed markii muddooyinkan uu saakadka jariwaan yeesheenti irinaadowka jidkiska hirow afgooy iyo muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir iyo ninhay faahfaahintaga
ayagoo maalinihii ugu dambeysay habkad ballaaran oo ku jiray ganacsiga degmada afgooye ayaa waxaa dib u furmay ganacsiga maalmihii ugu dambeysay waxaa aad u adkanaa ganacsiga degmada afgooye ayagoo ay xirnaayeen wadooyinka danaah magaalada muqdisho ayaa waxaa sababay in uu aad u dhaco ganacsiga degmada ganacsiga degmada afgooye oo intiisa badan ku yimaada dhanka iyo magaalada muqdisho ayaa waxau dhaqday mid aad u liita dadka intooda badan ee ku dhaqan degmadan afgooye iyo guud ahaanba gobolkan shabeellada hoose ayaa waxay yihiin dad intooda badan ku ganacsada dhanka iyo khudaarta iyo weliba waxyaabaha lagu soo qaada magaalada muqdisho haba ah badne dhanka iyo khudaarta qaar ka mid ah dadka khudaarta ku ganacsada ayaa waxay warbaahinta warsan u sheegeen inuu dib u furmay ganacsidooda dhanka iyo khudaarta haweenka ku ganacsada dhanka iyo qaadka ayaa ayagana dhankooda waxay sheegeen inuu dib u furmay ganacsigooda qaar ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan degmada afgooye ayaa ayagana waxay araadooda ku dhiibteen in ganacsigii degmada iyo weliba shaqadii degmada afgooye ay noqotay mid maanta mid aad u wanaagsan qaar ka mid ah dadka degmada afgooye ayaa waxay dhiibteen fikirkooda ku aadan ganacsiga dhanka iyo weliba ee degmada qaar ka mid ah dadka shacabka oo kula kulmay goobta lagu iibiyey qaadka ayaa waxay ii sheegeen in haatan uu yahay mid aad u wanaagsan dadka intooda badan ee ku dhaqan degmada afgooye ayaa waxay aad ugu ganacsadaan dhanka iyo qaadka iyo weliba khudaarta ayagoo muddo shan maalmood ay xayiraad aad u hoobbadan ay soo gaadhay dadka iyo ganacsi ayaa haatan waxaa dib u furmay ganacsiga degmada cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir idaacadda warsan shabeellada hoose afgooye
weli warkii haminamaya dhugunsadiyaalka guda jarna gudoomiyaga hirgeliyowka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa sheegay intiiuu ku horseedaya musuq maasuqa lang adeegsadow gembarka baarlamaanka soomaaliya oona diyaariyeen goobjoogayaal caalami ah oo kormeeraya miilo doorashooyinka ku dhiyaasa abuukaate cumar maxamuud cabdulle cumar dhagay oo ay gudoomiyaga guddiga doorashooyinkai sheegay anti qorsho dhowrayo oon dejiyeen hirgeliyowka doorashooyinka ee hadareera ee dhowaan ku dhii doona magaalooyinka xarumo maamul goboleedyada guddigan xilkiisa ugu muhiimsan waa labo waxyaabahaas marka laga soo tago xilka ugu muhiimsan waxay tahay in uu diyaariyo hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo dhala hay-ad dastuuri ah oo bedesha kuwa wakhtigoodu dhammaaday kadibna markaas doorta madax markaad dhankaas ka fiirisid waxaan ka shaqaynaynaa arrimo siyaasadeed waayo waxaan nahay dad siyaasad ka shaqaynaya dhanka kale waxaan leenahay waajib kaas ka soo horjeedo oo cagsigiisa ah oo ah inaan naqanno xukaam dad garsoorayaal ah oo la rabo inay u cadaalad falaan dhammaan dadka u tartamaya labada aqal iyo madaxtinimada dalka oo aynaan ayaga si gaar ah midna uga xagin u cadaalad falno qaybta labaad oo aan rabno inaan ku ilaalino kalsoonida doorashada in aysan noqonin mid la musuq maasuqay ama si gaar ah ay cidi ugu tafarfashay waxa waaye waxaa joogi doona goobjoogayaal caalami ah iyo kuwa wadani ah oo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ka imaan doona goobjoogayaashaas waa la diyaariyey xeerarkii ay ayaga lagu nidaamin lahaa iyo sida ay ku tegi lahaayeen goobaha codbixinta ka dhaxayso haddii ay tiro bataan sida ay shifti loo gelin lahaa wax kasta waa laga sii fekeray dhawaanya lakuwada anti magaalooyinka maamul goboleedyada dalkantiyo kudhiyan doorashooyinka dadban ee xildhibaanada manka hoose ee manka sara aana soo hadooradaayaan gudoomiyaga baarlamaankii madaweynega cusub meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo reedag nagawka qaxootiga soomaaliya ka jaran xeryo dhadhaab iyo wayban weldan hanaanka caalamiga ee antigo kaasdhiyo reetanka kanagadan sidaasna wayba laga sheegay warbixin yaasaartii hay-adan dooda xuquuqul aadanaga hay-adda human right watch warbixin yaasaartii waybaya ka sheegday anti inta badan dadka reed agnagadahay iyo ku oobsidan inta la qoobsadaa tobanaan kun oo qof oo qaxootiye iyo dalka soomaali reedanka nagadahayaan kureed markii sanado badan iyo ka noolayeen xeryo qaxootiga oo dowlada kenya iyo qorsheya sadiya hirta hay-adan doodasa xuquuqul aadanaga human right way baaya dowlada kenya iyo hay-ada u n h c r ka eedaytay antiuu ka guul daraysideen anti hanaanka reed agnagowka iyo waafajiyeen heerka caalamiga agaasimaga laanta xuquuqda qaxootiga ee hay-adda human right woja iyo wayba uuse sheegay inti dadkiyo onsiina fursadda iyo kaka fikiraan antiyo wadansho kanagadan ee intiyo sii roogana wayba uuse saasoo kale sheegay anti hay-adda qaxootiga u n h c r yee dadka ansiina warar saace oo ku saabsan xaaladda amni ee soomaaliya anka dambeyntiina dhugunsadayaal musharaxaga xisbiga dimuquraadiga ee maraykanka hillary clinton iyo waybaayee hasaartay warbixin ku saabsan caafimaad shee dadkan ololeeya waybayo sheegaan intii xanuunka useeye koonan isdeersii korna hillary clinton yalla sii daawo antibiotig ah oo tumo maalmood iyo qaado doonta xanuunka yahay oo ee burankeetada dhakhtar she waybaayee sheegday intii hadda caafimaadshee usaahagaagahay way barantaas ka dartay intii caafimaad qabta waaniyo awood inti shacabka maraykanka iyo hogaamida dhina kale donald trump wayba uusa bandhiga dhina kale donald trump wayba uu sheegay intii tijaabo caafimaad oo dhowaan laka sameey yaa muujide intii maasinjay uusa ulisi oo uusa eedan buurinye waybana usuna donald trump darartay daawo laka yarayo kolestaroolka jirshay ka jarta warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiidnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkage warkan waybaasin saartay waananta siinkula dareer siyaasiyanoo shukur ismaaciil axmede waybaniin far sameeyeyey faysal dhaayo xuseen nan alaalanankii warkan dhaafo warsan radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada kuran waybanag mahadnaga ee saabtay warkoo kala qayb qaataysiina kamaasinta dhugunsadayaal dhugunsadow ku warkan hamiinimanta warkankan lamid yareedanku kulmaana haddii laay wiraalo kunaday basinku tabaana sidaas iyo nabadgelyo